الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ودرسجني أقدم به هدي إله يراهدو حايدي ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه qasiidadiisii uu ku tilmaamayay caqiidata ahli sunnati waljamaaca cabdillaah ibna abi daawuud abu bakr cabdillaahi ibna sulaymaan ibna ashcath asajistani waxa inoogu soo dembeeyey isagoo iimaanka ka hadlay tilmaamayna sida ay rumaysayiin ahlu sunna waljamaaca kaasoo ah iimaanka inuu ku ziyaado taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuna nuqsaamo macaasida oo qofka kullamaa uu taaco ziyaadsadaba in iimaankiisu ziyaadayo kordhayo mar allaaliya markaa uu taacada ilaahay subxaanah wa tacaala ka cajizo ama macaasi lugaha la galo in iimaankiisi isdhimayo oo nuqsaani ay gelayso aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tilmaamaya waana sida ay rumaysan yihiin ahlusunna waljamaaca ama ahlu dalaal darafay naqiid bay kala taagan yihiin labada daraf ayay kala taagan yihiin ahlusunnana waa dhexdhexaad weeyaan waa sida loo yidhaahdo ahlusunna waljamaaca diinta islaamku sideedaba waa dhexdhexaad weeyaan bayna aladyaan way u dhexaysaa bayna alghaali waaljaaf yahuud oo xag jireen ah xagga tashadudka iyo tacanudka iyo ad adayga iyo masiixiyiintii oo tasaahul lagu yaqaano iyo fudaydsi oo wax ka xaaraamaba aysan jirin iyo yahuudda wuxuu ilaahay ka xaaraam yeelay iyo wax kalaba ku daray intaasuu islaamka u dhexeeya ahlu sunna waljamaaca marka la fiiriyana bayna ahli lislaam wasat weeyaan caqiidadooduna waa sidaas oo kale maxaa yeelay mas'alatu liimaan iimaanka mas'aladiisu laba daraf bay dadku kala taagan yihiin ahlu sunnana waa u dhexeeyaan qolooyin iyagu waxa weeyaan qolooyinkii murjicada ahaa ee yiri iimaani ka iimaani jibriil qofka laa ilaaha ila allah moxamed rasuulullah hadduu yidhaahdo iimaankiisa iyo iimaanka jibriil waa isku mid isagoo caasi ah oo mudnib ah iyo iimaanka jibriil waa isku mid heerkaasay istaajiyeen qolooyinka kalena waxay yidhaahdeen maya marba hadduu cisyaan ka dhacay kufri weeyaan oo khawaarijti ah muctasiladiina waxay yidhaahdeen almanzila bayna almansilatayn maya kaafir weeyana dhihi mayno iimaanna ma siinayn iyo islaamnimo laakiin labada mansil buu u dhexeeyaa baan leenahay oo akhiiran iyagu waxay isku baab noqon doonaan iyaga iyo khawaarijtu isku mid weeyaan intihada dambe iyo aakhirka dambe laakiin intan hore unbay magaca u bixiyeen ahlu sunna waljamaaca laakiin waxay odhanayaan qofkan isagaa waa muslim caasi ah laakiin waa muslim caasi ah maxaa yeelay alle subxaanahu watacaala baa qur-aanka inooga warramay aabbaheennii aadam ahaa isagoo nebi ah oo ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ku abuuray oo naftiisa ku afuufay ayuu haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wacasaa aadamu rabbahu faqawa nebi aadam ilaahay wixii uu ka reebay subxaanahu wa tacaala waa ku caasiyey sidaa darteeda facasaa rabbah rabbi baa ku xukumay subxaana wa tacaala rasuulkana wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caley kulu bna aadama khata wa khayru lkhaطaa'ina tawaabuun ina aadan oo dhan waa gafaa waxaana u khayr badan intooda gafto kan ugu toobadkeenka badan ee markiiba ilaahay u laabanaya subxaana wa tacaala marka sidaa darteeda qofkan muslimka ah ee cisyaanku uu ka dhacay waxaanu leenahay waa muslim caasi ah muslim caasi ah magacii islaamnimada ka qaadi mayno isla markaana wada saari mayno ma dhahayno islaam iyo iimaan kaamilu leeyahay labadiiba waa isugu dareennaa waxaan leenahay waa muslim waana caasi iyo dembi baa ka dhacay dembina waa ka dhacay waana sidaas sida ay inoo tilmaamayaan nusuusta qur'aanka iyo sunnada sheekhana taasuu oola jeedaa qowlkiisa uu leeyahay waqul inama aliimaanu qowlu waniyah wa ficlu calى qowli الnabiyi musabaxu wayanqusu طawra biاlmacaasi wataaratan biطaacatihi yanmi wa fi lwasni yarjaxu halkan markaa sheekha wuxuu ku tilmaami doonaa alxadiid lara'yu fi lfiqhi wa gayrih baabkaasuu kitaabka muxaqiqiisii u baabeeyey oo ah in qofku uu qabsado mar walba xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam oo uunan qaadanin aara'da iyo ra'yiga ra'yigu sidiisaba si walbu u wanaagsan yahay ra'yi kaloo ka wanaagsan unbaa iman doona caqligu si kastuu u yahay wax ku ool muddo markay ka soo wareegto caqligaasi wax zaman walba iyo meel walba iyo wakti walba la shaqaynaya maha waa isbedelayaa wixii waa isdoorinayaan hadday mahmaahyaheenu ku salaysnaayeen miyigii maanta waxaa laga yaabaa inaysan magaalada in badan oo ka mida ka shaqaynayn odayaal xigmad lahoo caqli leh baa ka warramay caqligoodii wax kuma ool weeyaan marka loo fiiriyo magaaladii wixii la mid ah waayo waagii geela la dhaqanayey ee ceelka iyo biyaha lasoo aroorinayey ee xoolihii loo daaqsi doonayey iyo wixii la mid a sidaasuu ku salaysnaa beesha iyo mahmaahyadeedii laakiin waxaa laga yaabaa waaga dambe inay isbedelaan nafsa shay weeyaan aaraash aara'da rijaashu waa sidaasoo kale waxa aan marnaba aanan isbedelaynin waa xadiidka nebiga calayh isalaatu wassalaam maxaa yeelay isagu waxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa allana uu leeyahay aayad kale subxaanahu wa tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu idan wax walba waa isbedelaan ilaa xadiidka nebiga mooye salawaatu اllah wasalaamu caleyh waana meeshaa meeshuu oola jeedo qowlka imaamu malik raxmat اllahi tacaala caleyh qof naga mida ma jiro ilaa ra'yigiisa waa la qaadanayaa waana laga tegayaa wixii sabaabna waa ka qaadanaynaa wixii khaطana waa ka tegaynaa oo qaadan mayno ilaa saaxiba hada alqabri buu yihi nebiga mooye salawaatu اllah wasalaamu caleyh maxaa yeelay wax walba oo xaggiisa ka yimaada diin weeyaan salawaatu اllah wasalaamu caleyh oo allah inoo sheegay subxaanah wa tacaala wamaa aataakum arasuul fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu wuxuu idinla yimid dhammaan duduub u qaata wuxuu idinka reebayna ka taga dhammaanteed maa amartukum bihi faatuu minhu ma staطactum wamaa nahaytukum canhu faاjtanibuu wmaa amartukum bihi faatuu minhu ma staطactum fainama ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaihim xadiidkii saxiixa ahaa ayuu nebiga ku tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu aleyh isagoo dhahaya waxaan idin faray inta aad kartaan waajibka marka laga reebo inta sunnadaa wixii aad kartaan kala imaada laakiin waxa aan idinka reebay siday u dhan tahay isaga taga siday u dhan tahayba isaga taga maxaa yeele waxa laynaga reebay maslaxa laynooga reebay maslaxo adduun ama maslaxo aakhiro maslaxo nafteenna iyo bini aadanka usoo noqonaysa ah ama maslaxo aadan markaa kuu muuqanaynan adigu laakiin maslaxo ah waxuunba ilaahay kaaga reebay subxaanahu wa tacaala calى lisaani nabiyihi muxamedi salى اllahu alayh alih wasalam sidaa darteeda nebigu wuxuu leeyahay wamaa nahaytukum canhu faاjtanibuuh waxaan idinka reebana ka fogaada maxaa yeeley fainama ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaihim kuwii idinka horeeyey waxaa halaagay wax kala ma ahayna wuxuu ahaa su-aashooda tirada badan su-aasha tirada badan ambiyada ay weydiinayeen haddana markii looga jawaabo jawaabtii waa ku caasinayeen ikhtilaafuhum calى anbiyaihim sidaa darteeda waxay ehel u noqdeen in ilaahay halaago subxaanah wa tacaala oo suurat lbaqara rabbi inooga warramay nabiy llaahi muusa ree bani israa'iil waxa oo la faray waxay ahayd inay neef gowracaan lo-a markaasay u yimaadeenoo waxay ku yidhaahdeen noocaddee wax ay tahy neefkaa isagaa midabkiisa noocaddee neefkaa isagaa see u egyahay neefkaa isagaa muxuu yahay ilaa ay isku adkeeyaan allana waa ku adkeynayay subxaanah wa tacaala caadadooda weeyaan marka wixii aara rijaala xaggaa iska dhig laakiin wixii diinta ilaahay sidaasay u caddahay waxaan idinla imid qaata oon idin faray waxaad awooddaan kala imaada wixii laakiin aan idinka reebay siday u dhan tahay isaga taga oo taana loola jeedo waxa nabigana faray calayhi salaatu wasalaam waa bacda alfarad baa loola jeeda ama fariidadii iyo waajibkii wixii ka soo haray baa loola jeedaa ama waajibku isagu ijbaari weeyaan khasab weeyaan ikhtiyaar maaha laakiin wixii waajibka ka soo haray waa ikhtiyaar weeyaan ikhtiyaar weeyaan haddaadan weligaaba tukanin salaad sunno ah waajibka laakiin aad meel isaga xirto ilahay kuu ciqaabi maayo maalinna waxaana u daliila xadiidkii bukhaari iyo muslimba ay warinayeen ee ninkii sacd bin bakar ahaa ee nebiga u yimid salawaatu اllah wasalaamu aleyh iyo kayrkiis ee ku yihi rasuulka allah waxaa noo yimid nin adigu aada soo dirtay wuxuuna faray oo noo sheegay ana allaha qad iftarada calayna khamsa salawaati fii yowmina wa liilatina wuxuu noo sheegay inuu ilaahay nagu farad yeelay shan salaadood maalintiiyo habeenkii afar iyo labaatankii saacadood nebigu wuxuu yihi waa run ninkii wuxuu yihi wuxuu noo sheegay zake inna lagu leeyahay rasuulku wuxuu yihi waa run wuxuu noo sheegay in salaadna lagu leeyahay na lagu leeyahay soom wuxuu yihi rasuulku waa run ilaa aakhirkeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam mid walba u raacinayay qofku inuu sadaqo iyo tatawuc iska doonayo mooyaane intaas ugu yahan waxa faradka ah markaasuu ninkii wuxuu yihi wallahi laa aziidu calaa hada walaa anqus ilaahayga xaq kugu soo saaray baan ku dhaaranayaa intaa kana ziyaadin maayo ka kordhin maayo kana nusqaamin maayo oo nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam aflaxa wa abihi in sadaq lafdiga fi saxiixi muslim ninkii kale nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam lafdiga kalena qofka doonaya rajul min ahli اljanna ninkan ha fiiriyo maxaa yeeley waa cala اktisaarihi cala اlwujuub wixii ilaahay ku waajibnimo yeelay keliyuu isaga gaabsaday intaasuuna meel mariyey haddaad intaa meel mariso ilaahay kuu ciqaabi maayo maxaa sunno oo la iman weyse maalina laakiin ogsoonow maadaama mucarad bini aadamku u yahay khata iyo gef salaadaaduna nuqsaan iyo wixii ilaahay ku saaray nuqsaan ay ehel u yihiin waxa lagugu kabayo waa sunnadii weeyaan sidaa darteeda sunnada in laga taga maaha waxa lagu kabaya waa waajibkii xadiidkii nebigaana u daliila salawaatu اllah wasalaamu caleyh uu oranayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh maalinta aakhirada waxa qofka ugu horeeya miisaanka loo saaro waa salaada hadday nuqsaani gasho rabbi wuxuu yidhaahdaa malaaigtu waxay dhahaan rabbiyow salaadiisii nuqsaana gashay addoonkan tii waajibka ahayd ee maxaan ka yeelna ma naar baa lagu ridaa ma la iska cafiyaayo rabbi ma cafinaysa rabbi subxaana wa tacaala yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa malaa'igtu markay alla wargeliyaan subxaana wa tacaala rabbi wuxuu yidhaahdaa addoonkayga fiiriya hal lahu naafila salaaddii waajibkahayd waa gartaye wax sunna ma leeyaha loo baarbaaro bal naxariista rabbi weeyaan subxaana wa tacaala haddii sunno loo helo ee la yidhaahdo ha rabbi wuxuu yidhahdaa waajibka booskiisa ugu buuxiya inta ka dhiman waa loogu buuxiyaa marka halkaa zakadii waa la mid weeyaan sadaqadii caadiga ahayd soonkii sunnada aha iyo kii waajibka aha waa isku mid weeyaan wahaakada wixii nuqsaan kaa gashay waa lagugu buuxinaya cinda allahi tabaaraka wa tacaala marka qofka inuu ka gaabsado maaha sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayh wadac canka aara'a arijaali wa qowlihim faqowlu rasuuli اllaahi askaa waashraxu wadac ka fogow oo isaga tag canka adiga xaggaaga aara'a arijaal ragga aara'diisi iyo fikradihiisii isaga fogow caqliga ragga isaga fogow qof walboo caqli badan mid ka caqli badan baa imanaya mid walbo muran badanna ku kasii muran badan baa imanaya marka haddii diintaadii aad oga tagto maalin walbaba mid muran badan maalinta dambe diin la-aan baad kusoo dhacaysaa oo selafka ridwaan allahi tacaala calayhim xasan albasrina waa laga hayaa imaam maalik waa laga hayaa iyo kayrkooda qof walba muran badan markuu u yimaado waxay ohan jireen annaga diinteenna waa noo yaqiin oo waa hubna adigu hadday shaki kaaga jiraan ordna dhaf annaga waxayna waa noo sugan yihiin qaala allahu wa qaala rasuul weeyaan laakiin hadday adigu wax shaki kaaga jiro ordaaso meel sidaasay ohan jireen wadac ka fogow oo isaga tag weeyaan canka adiga xaggaaga aara'a arijaal ragga aara'diisa aara'da ragga iyo caqligooda isaga fogow iyo wa qowlihim qowlkoodaba qowlkoodaba isaga fogow sufyaan athawri baa wuxuu ohanaya abi cabdillaah sufyaan ibna saciid ibni masruuq sufyaan athawri alkuufi ayaa wuxuu ohan jiray waxaan kaaga digayaa ragga aara'dooda haba kuu qurqurxiyaan hadday doonaan caqligooda wax ka soo baxay hadday intay kuu qurxiyaan oy kuu hagaajiyaan taasaan kaaga digayaa iska ilaali maxaa yeelay waxaa lagaa doonaya waa aharta inaad raacdid weeyaan imaamu alawsaaci raxmat ullahi tacaala caleyh aqwaal aad u tiro badan buu leeyahay baabka isaga ah waa lasoo naqliyaa marka laga warramayo tarjamadiisa iyo meelaha kutub alcaqaa'idka aad baa loo soo naqliyaa wadac ka fogow canka adiga xaggaaga oo isaga dheerow aara'a arijaali ragga aara'diisa isaga fogow iyo wa qowlihim qowlkoodana isaga fogow fa qowlu rasuuli illaahi rasuulka alle qowlkiisa ayaa askaa daahirnaansho badan kan macsuumka ahayn khata marnaba looga cabsanaynin gef aanan looga cabsanaynin sahwi looga cabsanaynin marnaba ilduuf aan looga baqanaynin waa qowlka rasuulka calayh isalaatu wasalaam wixii isaga ka soo haray waa ilduufaa salawaatu اllah wasalaamu calayh laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu ka yaro dhaco kolay ku tahay waxyi rabbi baa saxaya canaan rabbi baa soo degaysa waxa ugu yar baa nebiga laga saxaya salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo waa maxay maalintuu is yiri salawaatu اllahi wasalaamu calayh odayaashii qoraysheed bal diinta alle gaarsii maxaa yeelay udcu ilaa sabiili rabbika waa tii lagu yidhi waa tii la yidhi balliq maa unzila ilayka min rabbik oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la faray tabliiq arisaala risaaladan iyada inuu dadka gaarsiiyo haddana sidaasoo tahay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh maalintuu u banbaxay odayaashii qoraysheed inuu wax u sheego cabdullahi bnu maktuumna u yimid ee uu ku yidhi rasuulka allahu callimnii mima callamaka allah ee rasuulka uu jeclaystay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh inuu u kaadiyo xoogaa intuu odayaashan u dhammaynayo laakiin ninkani waa indhale ayo wax ma arko ciduu rasuulka la fadhiyo cid kale ma arko wuxuu leeyahay callimnii mima callamaka allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaro jeclaystay bal inuu u yaro kaadiyo intuu odayaashan wax u dhammaynayo oo u laqinayo laakiin arrintii iyada ahayd gaf weeyaan alle subxaanah wa tacaala uma kaadinin rasuulkiisa canaan la akrinaya ilaa qiyaami saaca oo qur'aan ah yaa rabbi soo dejiye subxaanah wa tacala xataa xadiid maaha cabasa watawalى an jaءahu اlأcmى wma yudrika lacalahu yzakى aw ydakru fatanfacahu الذikra ilaa aakhirka aayaadkaas rabbi kaga waramaya subxaanaه wa taعaalى marka waxaad garanaysaa rasuulka عalayه الsalaatu wasalaam hadday wax yar ka dhacaan xitaa rabbi baa saxaya subxaanaه wa taعaalى laakiin ragga isaga ka soo haray yaa saxaya abu bakr ka soo bilow yaa inoo saxaya abu bakr waxyi miyaa kusoo degaya maya ma rabbi baa carabkiisii saxaya oo madiin baa maya abubakr khalad buu mucarad u yahay waa gefi karaa meeshaa marka waxaad ka qaadanaysaa oo min baab alcaqaa'id aada ku darsataa waxa ka soo hareen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu saxna leeyahay khaladna leeyahay haba ku kala bataan hadday doonaan sidaa darteeda weligaa qofna ha ku taqliidin qofna weligaa ha dhihin wuxuu la yimaada waa wada diin maxaa yeeley cid rasuulka ka soo harto arrintaa lama jirto haddaad tiraahdid maya hebel wuxuu sheegaya kulligood waa diin macnuhu waxaad odhanaysid waa maxay hebel khaladba kama suurto galo khaladba ka dhici maayo kullu bni aadama khata wa khayru lkhataa'iina tawaabuun aabbaheeni aadama hadduu gef ku dhacay intii isaga ka soo hartay awlaaddiisayd inay gef ku dhacaysa shaki ma laha oo waa wax ilaahay subxaanah wa tacaala sunnadiisa ka mid ah weeyaan marka weligaa iska ilaali in aad qof hadalkiisii ka dhigatid boqol kiiba boqol inuu diin yahay ama caalim ha noqdo ama imaam min aimati lmuslimiin ha noqdo walidalika aimada muslimiinta aada oga digi jireen aimada afarta ah ee fiqiga maanta aynu haysanno ee madaahibta mashhuurka ee macruufka ah maanta lagu raaco mid walba wuxuu oranayay qowlkayga hadduu khilaafo qowla rasuuli llahi sala allahu alayh waalih wasalam qowlka nebiga hala qaato iyo fadribuu qawli qowlii bilxaa'id aniga warkayga derbigaa isaga dhufto wax uu yahay ma laha imaamu shaafici wuxuu leeyahay haddii xadiidka nebiga aad aragtaan inuu sax yahay oo qowlkaygu khaldan yahay anigu xadiidka nebigan ku tegey xayan wamayita nolol iyo geeri waxaan ku sugnahayba xadiidka nebigan qabaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh aimada afartaa dhammaan macruuf buu ka yahay warkaa isaga ah oo sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ku soo aroorinaya kitaabkiisa sifatu salaa muqadimaduu kusoo aroorinaya muqadimada ayuu ku soo aroorinayaa waa aqwaashoodii weeyaan ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin aimada muslimiinta marka qofka muqalidka ah iyaga ku dhaga adeygaya warkooda qaadanaya diin ka dhiganaya khalad iyo sax waxay ahaayeen diin ka dhiganaya qof khaldan weeyaan wadac canka aara'a arijaal maxaa yeelay qofkan bini aadamka khalad buu ehel u yahay imaamu malik raxmat ullahi tacaala caleyh intaasoo mas'aluu ku khaldan yahay haddii la fiiriyo oo ardaydiisu ay saxeen imaamu shaafici iyo keyrkiisaba imaamu shaafici baa arday u ahaa intaasoo khalad markuu maalik ka qabtay isaga ardaydiisii oo imaamu axmed uu ka mid yahay intaasoo khalad ka qabatay imaamu axmed sidaasi la eg imaamu abi xaniifa ka wada horreeyey isagu warkiisaba dah maxaa yeeley tadwiina sunna maynan gaarin zamankiisii zamankan kale siday u gaartay iyo sunnada siday u faaftay umaynan faafin sidaa darteed akhtadiisu waa ka badan tahay raggan kale akhtadooda famaa baaluka marka qof mutaakhir oo zamankeenna jooga iyo culimmada zamankeennan joogta aan xagga xifdigana ku gaarayn aimadaa hore xagga diinta iyo waracnimada iyo taqwada ilaahayna aan ku gaaraynin in iyaga qowlkoodii laga diin dhigto la yidhaahdo fulan wuxuu yidhaahdo waa wada diin boqol kiiba boqol arrintaa yadaa waa khalad weeyaan marka wadac canka taasaan diinta ilahayba ka mid ahayn marka wadac canka aara'a arijaali wa qowlihim wadac ka fogow canka adiga xaggaaga araa الrijaali ragga aradiisii ka fogow iyo wa qowlihim qowlkoodaba ka fogow fa qowlu rasuuli اllaahi waxaan kuu tilmaamaya oon kuu sheegayaa qowlka rasuulka alle ayaa askaa طahiran oo khaladoo dhan ka hufan xumaan oo dhanna ka hufan qowlkii rabbi ah subxaanahu wa tacaala uu u waxyooday nebigiisa salawaatu اllahi wasalaamu calayh wa ashraxu isagaa ka inshiraax badan inshiraaxu sadri waa maxay waa sicatu sadr laabtana waa ku degaysaa waa ku qaboobaysaa walidaalika ayaa sheekh alislaam ibna taymiya keyrkiisa culimada islaamku waxay yidhaahdaan qowlka saxiixa ah caqliga saliimka ah ma diidayo naqliga saxiixa ah caqliga saliimka ah ee nadiifta ee ka hufan kul shawaa'ib albidac oo dhan ka hufan wax allaale wixii khuraafaad iyo bidco oo dhan ka hufan caqliga sidaa saliimku eh nabadgale caafimaadka qaba nusuusta saxiixa ah ee sariixa ah ee ka sugnaatay can illaahi wa can rasuulihi sala allahu alayh waalih wasalam ma inkirayo oo ma diidayo ma inkirayo oo ma diidayo waana sax weeyaan marka sidaasaa laabta u waasic ahaansho badan haddaba fa qowlu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh walih wasalam qowlka rasuulka alleh ayaa askaa tahirnaansho badan wa ashraxu ku waasic ahaansho badan laabtana oo qofka haddii uu caqiidadiisu saliim tahay qowl rabbi ka sugnaaday ama rasuul ka sugnaaday marna laabtiisa labaclabac ma gelinayo marnaba inay ku soo dhacdo qalbigiisa gelabgelab ma dhacayso abubakr sidiiqi dhowr habeenkii nebiga la dheelmiyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh ee alle uu ku tilmaamay inay ahayd fitna nebiga calayhi salaatu wasalaam dheelmintii la dheelmiyey iyo wuxuu soo arkay ee jannada iyo naarta uu ku soo arkay khaasatan naarta geedkii ka baxay uu ku soo arkay wshajarata almalcuunata fi lqur'an alle uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala fii suurati lisraana uu rabbi ku keenay fii suurati saafaadna lagu tilmaamay waxay ahayd fitna arrintiyada ahayd qorayshi waa la yaabtay meel naar ah oo dab ahoo olol ah in geed ka baxo suurtagalba ma ahaba caqligooday ku miisaameen iyo waxgaradkoodii inta caqligooda iyo miisaankooda ahaa abubakr sidiiq baa loo yimid oo waxaa la yidhi saaxiibkaas haka wuxuu noo sheegay ma garanaysaa he inuu halkan intuu ka baxay baytulmaqdis tegey xalay oo laga qaaday oo samaawaadka tegey oo uu soo noqday haddana nagula waa beriistay maka markaasuu yidhi ma taasaa la yaabantihin ha isagoo ila fadhiya iyo wuxuu ii sheegaa in samada waxyi looga soo dejiyey oo igu dul akriya anna waa rumeeyey buu yidhi idinku tana baad la yaabantihiinba nacam caqliga saxiixa sidaas weeyaan haddii nusuusta loo sheego marnaba ma inkirayo ma sugnaaday hal saxa can illaahi tabaaraka wa tacala wa can rasuulihi sala allahu alayh wali wasalam sax ma ka yahay ilaahay subxaana wa tacaala saxse ma ka yahay rasuulkiisa salawaatu اllah wasalaamu alayh khalaas war dambe ma yaallo meesha marka war dambe ma yaallo meesha iyada ah fa qowlu rasuuli اllaahi rasuulka alle qowlkiisa ayaa askaa tahirnaansho badan oo hufan oo xumaan oo iyo nuqsaan oo dhan ka hufan wa ashraxu qalbiga kaasaa u waasic ahaansho badan inshiraax sadri baa loola jeedaa xubu ahli اlxadiid ahli xadiidka oo la jeclaado miisada iyagu ay leeyihiine gaarka ah waxa weeyaan waxa weeyaan intisaabkooda lilnabiyi salى اllahu alayh alih wasalam cilmi walbo aroorkiisa iyo meeshuu u aroorayo iyo masiyadiisa iyo wuxuu ehel u yahayna ay ku xiran tahay cilmiga xadiidka ah iyo ahlulxadiidka meeshay u aroorayaan waa nebiga calayh الsalaatu wasalaam nebiga weeyaan salawaatu اllahi wasalaamu calayh walidalika ayaa bacda ahli اlcilmi waxay odhanayaan ahlu اlxadiidu hum ahlu الnabiy wa saxbuh ahlu اlxadiidku waxa weeyaan nebiga ahelkiisii salawaatu اllahi wasalaamu calayh iyo saaxiibyadiisii weeyaan haddaynan la saaxiibin nebiga calayhi salaatu wasalaam shaksiyadiisii anfaasahu saxiibu xadiidkiisay la saaxiibeen cabdullahi mubaarak raxmat ullahi tacaala calayh yaa marka salaada uu tukada waajibkaa yo intuu kaco gurigiisa iska aadi jiray zaman buu sidaa ku socday waktigiisu waa u qaybsanaa wakti jihaad buu aadi jiray oo huquurtuu aadi jiray waktina tijaaruu lahaa tijaaradiisuu aadi jiray waktigana cilmiguu nashrin jiray zamankiisaba waa u qaybsanaa radia allahu tacaala canhu ardaah waktiga laakiin uu magaalada baqdaad joogo ayuu wuxuu ahaa raxmat ullahi tacaala calayh mid salaada intuu tukado iska kaco gurigiisa aada waa maalintii dambey ku yidhaahdeen wa nin yahow waa kula yaabnay markaad nala tukataa yar baad iska kacdaayood baxdaa maxaa dhacay wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii iyo taabiciintii yaa gurigii igu sugaya iyagaan u socdaa markaasaa la yidhi say macquul ku tahay arrinta iyadaa wuxuu yihi xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo taabiciintii aqwaashoodii yaa yaalla kuwaasaan akhriyaa marka iyaga aan saaxiib la ahay nacam sidaas weeyaan marka sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacalى عalayhi wlaa tkun min qowmi talahaw bidiinihim fataطcnu fi ahli اlxadiiثi wataqdaxuu imaam axmed ibn xambal baa loo sheegay raxmat اllahi tacalى عalayh fulan yaqdaxu ahli اlxadiiث baa la yidhi ninka hebel la yiraahdo ee reer maka a wuxuu durayaa ahlu lxadiidka markaasu wuxuu odhanaya zindiqun zindiq diinlaawe weeyaan diinlaawe zindiqu waxa weeyaan afka qofka afka islaamka ka sheegta laakiin uurka gaalka ka ah caloosha gaalka ka ah kaasaa la yidhaahdaa zindiq diinlaawo ah wax uu rumaysan yahay aynan jirin qalbigiisu khaali uu ka yahay diin oo dhan ka maran yahay kaasaa la yidhaahdaa marka qofka ahlulxadiidka caynaya macnihiisu iyo qasadkiisu ma aha ilaa inuu duro xadiidka nebiga mooye salawaatu اllahi wasalaamu calayh ilaa xadiidka nebiga inuu duro mooyaane taa macnaheedu ma aha ahlulxadiid inay macsuumiin yihiin macsuum ma aha akhطa baa ka buuxda waa bashar weeyaan oo bini aadam weeyaan maca dalika kutubta looga waramaya jarx watacdiil culama lxadiid naf ahaantooda ay dejiyeen markaad dib ugu laabato tara alcajab alcujaab wax lakaa yaabiya ayaad ku arkaysaa meesha maxaa yeelay waxa loo dejiyey wax kale ma aha waa ilaalin la ilaalinaya xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam yaxya ibnu maciin baa waxaa lagu yidhi ka waran qofkan aada leedahay fulan kadaab fulan wadaac fulan kada fulan dajaal min adajaajila wغayri dalik fulanu laysa bihi ba's fulanu suduq fulanu kada miyaynan waxaasi ahayn kiiba ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayta fakarihtumu walaa yaktab bacdukum bacda ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala sow kiiba ma ah sow xaaraan ma aha arrinta iyada ah markaasuu wuxuu yihi isgarab dhig oo cilmigan aada ehelka u tahay ad garanaysaa xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam cidda ku been abuuranaysaan aada og tahay oo ah fulaane hebel ah in aad tiraahdid war fulaan waa kaadib waa beenlow cilmi ha ka qaadanina oo isaga maalinta qiyaamaha inuu ku qabsado iyo in nebiga ku qabsado calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhaahdo cilmigan waa taqaanee maxaa dadka oga digi weysay fulaan inuu kaadib yahay koode la qaataa marka labadooda waxaa la qaataa hebel inuu igu dhego nebiga dhegistu igu dhegaya meelaan oga baxa ma lah xujena ma lah laakiin qofkan markuu igu dhego rabbiyo kadaabu ahaa beenna ma sheegayo waa run rabbina waa ogtahay arrinta iyada ah arrintanna wax kale uma oranine waxaan u iri waa difaac diintaadaan difaacayo nacam sidaa darteeda waa bannaan tahay waa bannaan tahay walidaalika ayaa culamada waxay odhanayeen ibn daqiiq alciid iyo kayrkiisa markay ka warramayeen cilmiga la yidhaahdo aljarx watacdiil waxa weeyaan juruf waa gebi weeyaan laga dhacayo oo naar ah maxaa yeelay waa kiibadii gebiga isagaana waxaa taagan ahlulxadiidka qofka arrintaa iyada taaganna waa inuu iska ilaaliyo bilwarac uu isaga ilaaliyo walidalika ayaa min awrac الnaas fi hada اlbaab wuxuu aha imaam bukhaariy raxmat اllahi tacala calayh markii uu ka warramayana wuxuu odhanayay anigu qof aan carabkayga ku iri fulan waa kaadib ma jiro inaba ha yaraateen laakiin isagu wuxuu isticmaali jiray erayo kale raxmat اllahi tacala calayh oo wuxuu odhan jiray fulan waxay tilmaameen culimmadu inuu yahay kaadib waxay culimmadu sheegeen inuu yahay wadaac waxay culimmadu sheegeen sida hadallo noocaas oo kale ah raxmat اllahi tacala calayh oo laga fahmayo manquul ah inuu culimmada ka soo naqlinayo ee min cindi nafsi uunan kala imaanayn raxmat اllahi tacala calayh marka taasina wax kale mahayne waa ilaalin la ilaalinayo xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam maxaa yele xadiidka nebigu waa diintii weeyaan allana wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiظuun annagaa soo dejinay diintan iyada ah anigaa soo dejiyay anaana ilaalinaya diintuna laba daraf bay ka kooban tahay waxyiga rabbi subxaana wa tacaala waxyi matluwi ah oo qur'aan ah iyo waxyi sunno ah laba waxyi weeyaan waxyi qur'aan ah oo jibriil soo qaadoo nebiga soo gaarsiiyey salawaatu اllahi wasalaamu caleyh erayadiisu jibriil ma laha nebigana ma laha waa erayadii rabbi weeye subxaanah wa tacaala waa qur'aankan aynu akrinayno alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa erayadii rabbi ku hadlay annagana la soo gaarsiiye ta kale laakiin waa waxyi weeyaan rabbi subxaana wa tacaala jibriil usoo dhiibay jibriilna uu nebiga soo gaarsiiyey nebiguna erayadiisii annaga nagu soo gaarsiiyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh nebigana waxaa ka soo qaaday saxaabadii iyo taabiciintii raggii ka dambeeyay ayagana ka soo qaaday siday oga soo qaadeen bay inoo soo gaarsiiyeen waxyiga sunada marka erayadiisa nebiga iskale salawaatu اllah wasalaamu caleyh iyo tacbiirkiisi iyo siduu yahay iyo wixii la mid ah laakiin waa waxyi munazal aho ilaahay xaggii ka soo degay subxaanah wa tacaala marka labadaba rabbi wuxuu ballan qaaday inuu ilaalinayo subxaanah wa tacaala sidaa darteeda ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuu ishkaal ka galo axaadiidtan mawduuca ah iyo kadaabiintan iyo waxaanoo idil markii waxaa la yidhaahda haruun arashiid uu qabtay ninkii zindiiqa ahaa ee isagu wadaaca ahaa ee dejiyey dhowr kun oo xadiid ayuu wuxuu yidhi intaasoo kun oo xadiid baan ku daray axaadiidta nebiga calayh isalaatu wassalaam markaasuu wuxuu yidhi cuqubo kugu dhacdayaho sow ma ogid ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ummaddan iyada siiyey culamo waxa aad ku dartay oga siibaya sida cajiinka tinta looga siibo cajiin weligaa tin ma kaaga dhacday ma soo qabatay oo ma soo jiiday innaba ha yaraatee howla-aan bay bannaanka usoo baxaysaa sidaasoo kale yay beentaadii usoo qabanayaan oo bannaanka u keenayaan kutub bay ka qoreen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin intaasoo xadiid iska ilaaliya wadci weeyaanoo nebiga lagu been abuurtay salawaatu اllah wasalaamu aleyh kitaabu اlmawduucaat libn اljawsi xaggaasuu yaallaa alcilal almutanaahiya halkaasuu yaallaa isagaa dejiyey raxmat اllahi tacaala caleyh wagayri dalika culamaء اlislaam kutub bay ka qoreen ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin rijaasha ku been abuuranaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kuwa la midka ahna kutub aan la koobi karaynin bay ka qoreen marka taasi waxay ku tusinaysaa xifdiga diinta ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aankiina laabtaa lagu xifdiyey oo qoraal baa lagu xifdiyey sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam laabtana waa lagu xifdiyey qoraalna waa lagu xifdiyey labadiiba maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala dacfigeennu og yahay inaan ummaddu waxaan o dhan wada koobi karaynin sidaa darteeda ayaa cilmigiina qoraal lagu koobay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baaba ina amraya in la qoro oo wuxuu odhanaya xadiid xasan a bimajmuuci turuqih sida sheekh naasir tilmaamayo kitaabkii imaam alkhatiib albaqdaadi raxmat اllahi tacaala caleyh iqtidaa markuu ka waramayey alcilm wuxuu ohanaya nebiga salawaat lah saxiix jaamici sagiirkana waa ku xasaninaya wuxuu nebigu ohanaya salawaat اllah wasalaamu aleyh qayid اlcilma bilkitaaba cilmigan isagaa dabar ooga dhiga kitaabada iyo qoraalka cilmiga waxaa dabar u ah qoraalka weeyaan dhagahaagu wax ma xambaari karaan waa in wixii aada maqashay ee xikmo ah wixii aada maqashay ee ah wax lama lama dhaafaanka ah waa inaad qoratid weeyaan maxaa yeeley qeyd buu u yahay iyo dabar sida nabigeena baray salawaatu اllah wasalaamu aleyh min ajli dalika ayaa culimada islaamka waxyiga labadiisii arafba waa inoo qaydeenoo dabarba inoogu xireen saxiixu lbukhaari baa meel kuu yaalla saxiixu muslim baa kuu yaalla sunankiibaa kuu yaalla musnad imaamu axmed baa kuu yaalla qawaaniintaasaa loo dejiyey lagu garanayo xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka iyo xadiidka daciifka iyo ka mawduuca iyo wixii o dhan rijaashii waa lagu kala shaandheeyey kutub baa lagaaga waramay mid walba derajadu yahay baa lagu dejiyey fulanun hiqa lagu yihi fulan saduuq baa lagu yihi fulanun laa ba'sa bihi baa lagu yihi fulanun waaa lagu oranaya kada wa kada ilى gayri dalika min alfaad اljarxi wالtacdiil culimada islaamku ay kaga warameen wcalى ayati xaal waxyiga labadiisii darafba waa xifdisan yahay marka waa xifdisan yahay qofka moodaya inuusan xifdin xifdisnayn arrinta iyadaa suurtagal ma aha maxaa yeeley inamaba soo gaareenba inamaba soo gaareen kitaab qur-aanna nama soo gaareen sunno nebina nama soo gaarteen waa miise khaas aho ilaahay uu siiyey ummaddan iyada ah waa siduu u oranayey imaamkii taabiciga moxamed ibn siriin alisnaadu min addiin sanadkan aad arkaysaan diintuu ka mid yahay lowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa qof walba wuxuu doonu iska dhihi lahaa laakiin markay qof walba u hadlay yaa lagu yihi caman noo sheeg yaad ka warinaysaa nin baa xadiid sheegay cinda cabdullahi bn mubaarak markaasuu yihi caman kama fi muqadamati صaxiixi muslim yaad ka warinaysaa qaala fulanu qaala caman qaala fulanu qaala caman qaala fulanu can rasuuli اllahi salى اllah alay waslam nebigu ayuu ka warinaya wuxuu yihi maya suurtagal ma aha maxaa yeelay hebel iyo nebiga waxaa u dhexaysuu yihi masaafo neefka geela ah luquntiisu ay go-ayso hadduu yihahdo waa u safraya macnaha wuxuu ka wadaa hebel iyo nebiga maba aynan kulminba ismana arkin suurtagal ma aha marka inuu nebiga ka wariyay calayh isalaatu wasalaam nacam waa lagu weydiinayaa marka waa inaad sheegtaa cidda aad ka warinaysid lakin wa fii xadiidin shariifin keliya haddaad iska tiraahdo kaasi diin ma ah waa inaad sheegtaa cidda xadiidkaasi uu ka sugnaaday walaa taku min qowmin talahaw bidiinihim walaa taku ha noqonin min qowmin qowm ha ka mid noqonin talahaw lahwigu waa cayaartii weeyaan lahwiga waxaa la yidhaahdaa maxay ahayd aayaddii qur-aanka itakhaduu diinahum lahwan walaciba lah lahwiga waxaa la yihaahdaa waxa garmadoobaha ku cayaaro lacibkana waxaa la yihaahdaa waxa dhallaanku ku cayaaraan inta da-doodu yar tahay waxay ku cayaaraan lacib baa la yidhaahdaa oo alcaabtii weeyaan lahwigana waxaa la yidhaahdaa wixii qofka weyn ee xaddigii tamyiizka dhaafay ee garmadoobaha ah wixii uu dhaafo da'diisa hadday dhaaftaba waxay isku mashquuliyaan baa la yidhaahdaa lahu marka sidaa darteeda sheekhu wuxuu ka hadlaya waa dadkii waaweynaa weeyaan carruurtii maha cayaartoodii walaa taku ha noqonin min qowmin qowm ha ka mid noqonin talahaw bidiinihim diintoodii ku cayaaray maxaa yaele xadiidka nebigu diinteennu ka mid yahay qofka yidhaahda laakiin xadiid nebigu qaadan maayo anigu marba haddii la yidhaha xadiidka qaar saxiixuu leeyahy qaar saxiixa ma aan saxiix ahayn iyo wixii la mid ah qaar baa waxay ku odhanayaan marka mar hadday sidaas tahay waxay caddaynaysaa inaan lagu kalsoonaan karin xadiidka nebiga caleyh isalaatu wassalaam waa isaga siday ola ekooneyd weeyaan inaan laguba kalsoonaan karin xadiidka nebiga caleyh isalaatu wassalaam qalbigiisa iyo caqligiisaa sidaa siiyey laakiin xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam silsilad lagu magacaabaya silsilatu dahab yay culimada islaamku wax oga wariyaan iyo kuwo la mid ah walaa taku ha noqonin min qowmin ha ka mid noqonin min qowmin qowm ha ka mid noqonin talahow ku cayaaray bidiinihim oo fatatcanu markaa aada durto fii ahli اlxadiidi ahlu lxadiidkii aada durto oo wataqdaxu aada ceebayso qadxigu waa ceebeyntii weeyaan marka kuwa iyaga ha ka mid noqonin ahlulxadiidka waa ka duwan yihiin culimmada intooda kale sidaa darteeda la doonayaa cismada iyo ay leeyihiin iyo dhowrsanaanta in la siiyo sheekhu marka wuxuu kusoo gebagabayn doonaa ka gayrihi min alculamaa naseexa caam ah beydkan u dambeeya waa naseexo caam ah weeyaan diinta allana waa naseexa weeyaan xadiidkii waxaad garanaysaan abi ruqiyata tamimna awsin addaari ee fii saxiixi muslimi wagayrihi ku soo arooray ee nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam addiinu annaصixa qulna liman qaala lilah walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiina wacaamatihim diinta alle waa naseexo weeyaan bal saxaabada ridwan اllahi tacalى calayhim ka xadiidi jariir bn cabd lahi اlbajli kama fi saxiixi اlbukhaari nebiga markay la mubaayactamayaan salawaat اllah wasalaamu alayh waxay kula mubaayactami jireen waxaa ka mid ah wاnusxu likuli muslim in loo naseexeeyo qof walba oo muslim ah jariir bn cabd llaahi اlbajeli baa maalin wuxuu ka iibsanaya neef faras bu wuxuu ka iibsanayay nin kale markaasuu wuxuu siiyey lacagtii ay ku heshiiyeen meeqaad iga siinaysaa intaa hoo markaasuu ugu daray haddana markaasuu ugu daray haddana ninkii baa la yaabay maxaa dhacay waa ugu daray haddana maxaa dhacay markaasuu wuxuu yihi baayactu rasuul اllahi salى اllahu alيyh alي wasalam wاnusxu likuli muslim waxaan u arkaa tanna inay naseexadii ka mid tahay qaado iyadana nacam sidaasay ahayn ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin marka naseexadu waa shay diinta alle ka mida weeyaan waxa la isugu naseexaynayana waxa ugu horeeya waa caqiidada saliimka ah weeyaan maxaa yeelay qofku hadday caqiidadiisu sax tahay oo saliim tahay waxa kale oo dhan ay ka uu ka hufan yahay ee shirkiga ah dunuub kasta uu la yimaado wuxuu ehel u yahay inuu ilaahay u dhaafo subxaana wa tacaala maxaa yeele rab اlcizi jala wacala xadiidu lqudsigii ka soo arooray fii sunani tirmidi wagayrihi ahaa ee saxiixa ahaa yaa wuxuu odhanaya rabbi tabaaraka wa tacaala ya cabdi isagoo la hadlaya low aataytanii biquraabi اlardi khataaya ama low balagat dunuubuka cinaana الsama ثuma laqiitanii la tushriku bi shayئa la aataytuka biquraabiha makfira addoonkayga haddaad ii timaado adoo wata dunuub gaaraysa canaana الsama daruuraha cirka inta la isdul saaro laisdul saaro laisdul saaro daruuraha cirka gaaraya waxay tiro badni ka qabaan laakiin laqiitanii shardi baa meesha ku jira waa maxay laqiitanii laa tushrik bi shay-a aada ila kulanto adoon mushrik ahayn oo muwaxid ah muwaxid caasi ah macni adoo sidaas aad ila kulanto la aataytuka biquraabiha makfira intaa in la ego dembi dhaafaan ku siinaya taasi ma aha macnaheedu qofka inuu isdhigto oo yidhaahdo anigu mushrik ma ahi sidaa darteeda kuwaas inaan galaan rajaynaya maya saa ha odhanin maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala shadiid اlciqaab weeyaan yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa mashii'ada alle subxaanahu wa tacaala cidduu doono weeyaan adigu ilaahay miyaa ku doonay subxaanahu wa tacaala kuu ballan qaadin maya isaga fogow marka arrintaa iyadaa sheekha marka nasiixadii buu kusoo gabagabaynaya oo ah qofka inuu ictiqaadkiisa saxo waxa uu rumaysan yahay qalbiga uu ka rumaysan yahay jaasimka ah inay u yihiin wax saxan ida ma taqadta ida ma taqad ida ma ctaqadta اdahra ya saaxi hadihi faanta calى khayri tabitu watusbixu waa sida ayrkiiba ay yihaahdaan imaamu طaxaawi raxmat اllahi tacaala aleyh beydkii ugu dambeeyey iyo jumladii ugu dambeysay caqiidadiisa yaa sidaasoo kale wuxuu odhanaya fahada اctiqaaduna ظaahira wabaطina wanaxnu mur'a ilى اllahi tabaaraka wataعaalى min kuli man khalafa aladi dakarnah wbayannah wanasأl اllaha taعalى an yuhbitana clى اliimaani wayhtuma lana bihi wayakhtim lana bihi ويعصمna من الأهواء المkتلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا وحالفوا الضلال ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصم والتوفيق سيدي oo kale weeyaan إذا ما اعتقدت haddii aad اعتiقاad sanaatid oo aada rumaysnaatid addahra weligaaba addahra macnaha waa azamana kulah xayaatadaadiiyo zamankaaga oo dhan haddaad rumaysnaato yaa saaxi hoy kan loo qaylinayo haadihi tan aan kuu sheegayo shaygan aan kuugu dhawaaqayo haddii aada rumaysnaato fa anta adigu calaa khayrin baa tahay fa anta adigu calaa khayrin khayr dushiisaad tabiitu ku waaberiisanaysaa ama aad ku baryani ku habeensanaysaa wa tusbixu aad ku waaberiisanaysaa baytuutadii weeyaan waa habeensigii weeyaan waxaad habeenka uu kuu gelayaa waagana kuu beryayaa adoo caqiidadaadu ay sax tahay maxaa yeelay imaamka ibn abi daawuud abu bakr ibn abi daawuud wuxuu ahaa min ahli اlxadiid sidaynu soo tilmaanay lix iyo soddon kun oo xadiid iyo dusha ka yeeriyey raxmat اllahi tacaala caleyh oo lix xadiid lagu qabsaday oo shan ka mid ahna ay sidaas ugu qornaayeen kitaabkiisa ama saddex ka mid ah sidaa ugu qornayd laba ka midna isagaa ku saxsanaa mid keliyaaba soo harayba raxmat اllahi tacaala caleyh min ahli اlxadiid weeyaan min aimati اlxadiid weeyaan bijamiic اlculamaa baana sidaas qaba ridwan اllahi tacaala calayhim ajmaciin marka wuxuu leeyahay ida ma اctaqadta haddaad caqiidaysnaatid addahra zamankaaga oo dhan yaa saaxika loo dhawaaqayo haadihi tan aan kuugu dhawaaqayo fa anta adigu calaa khayrin khayr dushiisa tabiitu ku habeensanaysaa wa tusbixu aada ku waaberiisanaysaa waa sidaas weeyaan marka meesha waxaa laga qaadanayaa waxaan uu noogu dhawaaqaya inay yihiin wax saxsan wa ficlanna waa sida uu sheekhu sheegay raxmat ullahi tacaala caleyh qowl walba ma jiro uu tilmaamay ilaa wuxuu leeyahay min alkitaabi wasunna wax xoojinaya kitaabka iyo sunnada adilo badan baa looga helaya haddii la yihahdo adilaha loo raadiyo culamada islaamkuna caqiidadan iyada ibn abi daawud xayat ibn abi daawuud waa mukhtasir aada u gaaban weeyaan way sharxeen kutub baa laga qoray rag badan baa sharxay raggii ugu dambeeyey waxaa ka mida imaamu safarini raxmat ullahi tacaala caleyh xayadan ibn abi daawud sharax aad iyo aad u weynan badan buu saaray aaduna u qiimo badan raxmat ullahi tacaala caleyh mucaasiriinta dambe iyagu warkoodaba dah aad baa loo akriyaa waxa weeyaanna wanaagga ay leedahay xaa'iyadan ibn abi daawuud meesha marka waxaa weeyaan ida ma اctaqadta addahra ya saaxi haadihi faanta calىa khayri tabitu wa tusbixu waxaanuu inoo tilmaamayo ee uu noogu dhawaaqayo sheekh raxmat اllahi tacala caleyh wax saxsan weeyaan laakiin waxaa dhici karaysa kutub alcaqaa'id qaar ka mid ah in aad ku aragtid aqwaal intan ka duwan culimada inay odhanayaan kelimo tanbiih u baahan ayaa waxay tahay imaam albarbahaari raxmat اllahi tacaala caleyh kitaabkiisa sharxu sunna lilimaam albarbahaari awaakhirka dambe jumlada sideetanaad marka qowlkiisa la qaybiyo jumlada sideetanaad ayuu wuxuu odhanaya wajamiicu ma wasaftu fi hada اlkitaabi fahuwa can illahi wacan rasuulihi salى اllahu alayh waalih wasalam wcan الtaabiciin wacan اlqarni aلthaaliثi wailى الraabici إلى القرن الرابع وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما جاء بما في هذا الكتاب لا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل من أهل القبلة فعسى الله أن يردي أن يرد به حيرانا من حي من حيرته أو صاحب بدعة من بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به إلى آخر قول كيسو أرني رحمة الله تعالى عليه قول كايسقا وحا لقا يا إمامك xoogaa in uu kitaabkiisii ka dhigayo kitaab macsuum ah waxaa habbooneed sidan xaa'iyat bni abi daawuud oo kale iyo kagayrihi min alculamaa ka gayrihi min alculamaa sida imaam aلطaxaawi raxmat ullahi tacaala caleyh uu kusoo khatimay ee uu yihi isagaa isu nisbeeyo wuxuu yihi waa waxaan rumaysnahay ظaahiran wa baطinan mucarad weeyaanoo saxna waa noqon karaa khaطأna waa noqon karaa sax weeyaano imaam aلطaxaawi raxmat اllahi tacaala عaleyh laba iyo saddex meel oo lagu qabsadayo hakad galay waa jirtaa laba iyo saddex ayaa lagu qabsadoo hakad galay culimada ay ku qabsadeen wa ilaa jamiic caqiidati طaxaawiya صaxiix weeyaan culimada islaamku waa ka waramaan sidaasi la eg qof kitaab qoray ma jiro ilaa kitaabkiisa khalad waa laga helayaa khalad waa laga helayaa imaamu shaafici baa wuxuu ohan jiray raxmat اllahi tacaalى عaleyh aba allah an yutima ila kitaabah ilaahay waa diiday subxaanah wa tacaala inuu dhammaystir siiyo kitaabkiisa kitaab aan ahayn kitaab aanan ahayn ilaahay waa u diiday subxaanah wa tacaala kitaab walbood akhriso khalad waad ka helaysaa sidanay ku habbooneed in la yidhaahdo sidanay ku wanaagsanayd in la dhaho inuu halkan soo arooriya ma ahayn imaamu muslim raxmat ullahi tacala caleyh saxiixiisa markuu qoray ee culamadii u bandhigay abi zurca raxmat ullahi tacaala caleyh intaasoo xadiidu ku qabsaday imaamu albukhaari saxiixiisa markuu qoray culamadii ka dambeysay ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin axaadiid bay ku qabsadeen yaa saxan yaase khaldan waa mas'alo kale weeyaan laakiin axaadiid baa faraqa lagula dhego o la yidhi inaad ku soo darto ma ahayn saxiixa waa bukhaari waa muslim waa kayrkooda weeyaan fa kayfa imaam albarbahari raxmat ullahi tacaala caleyh oo kitaabkiisa caqiidada axaadiid mawduuca ay ku jiraan aqwaal laga haboon yahay min xayu alfiqhi ay ku jiraan aqwaal laga haboon yahay min xayu alcaqiida ay ku jiraan wagayri dalik marka waxaa habbooneyd inuu sidan oo kale yihaahdo ama imaamu طaxaawi siduu yihi oo kale yihaahdo ama kagayrihi min alculamaa xataa imaamu axmed ibnu xambal usul suna markaad dib ugu laabatid ama ayri ayrkooda culimada islaamka waxyaabaha ay kusoo khatimaan kutubtooda إida ma اctaqadta dahra haddaad caqiidaysnaatid weligaaba yee saaxi kan qaylinayow haadihi tan ee loo dhawaaqayo faanta adigu calىa khayrin khayr baa tabiitu kuwaa beriisa yani ku habeensanaysaa wa tusbixu aada ku waaberiisanaysaa marka dhowr shay buu sheekhu soo sheegay raxmat ullahi tacaala caleyh qolada muctasilada la yidhaahdo oo kale ee firaqa daallada ka mid ah jahmiyada waynu soo aragnay firaqa muctasilada ah firqada muctasilada la yidhaahdo ee iyagu waxay aaminsan yihiin waxa weeyaan wax la yidhaahdo usuul shan ah usuul shan ah ayay aaminsan yihiin usuulshaa shanta ah bayna ka duulaan weligoodba usuusha shanta ah yayna ka duulaan kutubtoodana ku qoran haddaad dib ugu laabatid waxa ugu horeeya waa tawxiidka weeyaan oo ay magacaabaan waxaa ka mid a waxa weeyaan almru bilmacruuf wannahyi can اlmunkar wa alcadl weeyaan alwaciid yani iifaau اlwaciid waxaa kaloo yihaahdaan waa almanzila bayna almanzilatayn shantaas shay oo haddii mid walba loo gudagalo dhammaantiisa ah waxaan khilaafsan wax khilaafsan alkitaab waالsunna haddii aada u gudageshid atawxiid waxaa ka buuxa waxyaabo badan oo ilaahay subxaanahu watacaala sifadiisa in la diido ah aada iyo aad u tiro badan waxay tawxiidka ku magacaabayaan waxaa ka mid a maalan qur'aanka inay ku magacaabayaan inuu yahay makhluuq waxaa ka mid a ilahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa inay u diidayaan wagayri dalik sii soco weligeedba qad cadliga markay magacaabayaan waxay ku magacaabeen asalka labaad ee cadliga ah waxaa isna soo hoosgelaya nafyu lqadar iyo wixii la mid ah oo iyagoo muctasilo ah ay haddana waxay dhinaca kale la weheshadaan qadariyadii iyo wixii la mid ah ifa alwacd markay leeyihiin alwaciid markay leeyihiin waxaa meesha iyadaa soo gelaya oo ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala waciidkiisa uu ballan qaaday waa dhacaya siduu u qaadayna buu u dhacaya meesha waxay diidan yihiin ogow waxa weeyaan yakfiru liman yasha wa yucadibu man yasha mashiiadii bay ilahay ka qaadeen subxaana wa tacaala iyo wixii la mid ah culimada islaamku waa ka waramaan waana radiyaan kutubtoodaynu ku qoraan ama iyagu qolooyinka jahmiyada la yidhaahdo asalkooda waynu soo tilmaanay jahmna safwaan bay kasoo jeedaan jahmna waxaa sheekh u ahaa waa ninkii la ohan jiray jacd bni dirham ee isagu kaafirka ahaa ee uu gowracay waxaa gowracay khaalid ibni cabdillahi alqasri ninkii la ohan jiray amiirka ahaa ayaa gowracay taqabal allahu duxaaku maalin udxiyo ah iyuu ku udxiyaystay wuxuu ku yidhi dadka markuu khudbada u akhriyey taqabal nafka waxaa la gowracaa bacda alciid weeyaan wuxuu yihi taqabal allahu duxaakum war udxiyadiina ilaahay idinka aqbale baxa udxiyaysta wa inii mudaxin bijacd bni dirham anigu ninkii la yihahda jacd bni dirham baan ku udxiyaysanaya ilaahay buu wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala maba hadlaba wuxuuna u diiday ilahay subxaana wa tacaala hadal oo wuxuu yihi ilaahay lama hadlin nabiy llahi muusa wa kalama allahu muusa takliima iyo waxa la midkuu diiday aniguna kaasaan gowracayaa buu yihi baxa kufri buuna ahaa arrintaa iyada ah waxyaabahaas ayuu aaminsanaa isagana waxaa la yidhahdaa asalka asalka wuxuu ka soo jeedo waa ninkii labid ibn alcasmi la ohan jiray ee yahuudiga ahaa ee nebiga sixray calayh isalaatu wasalaam sida aad garanaysaan halkaas ayay isugu arooreysaa halkaasay isugu arooreysaa silsiladu siday u socoto wagayri dalik qolooyinka jabariyada la yidhaahdo iyagu waa qadariyadii weeyaan cagsigoodii waa qeyb qadariyada ka mida weeyaan cafwan waxayna aaminsan yihiin waxa weeyaan jahbna safwan ayay la wadaagaan iyo jahmiyadii in badan oo ka mid ah halkaasuu asalkoodu yahay oo waxay leeyihiin ilaahay subxaanah wa tacaala waxa qofka waxa weeyaan wax allaala wixii loo qadaray ayaa ayuu ahaanaya khiyaar maba lahaba khiyaar maba lahaba waa majbuur weeyaan qofkan khiyaar maba lahaba allana wuxuu leeyahay subxaanah wa tacala wama tashaa'una ila an yashaa allah qofka bini aadamka inuu mashii'a leeyahay buu ilaahay tilmaamay subxaanah wa tacaala ahlu sunna waljamaca waxaasoo firaqa isku soo wada dardar oo wasad bay ka yihiin huluwina ma aha kuwaasi dhammaantood marka aad fiirisid qolana dhankanay u fogaadeen oo waa ku talax tageen xagga ad adaygii ama qolana dhanka kale ayay u fogaadeen oo sahalkii yay ku fogaadeen qolooyinka khawaarij la yidhaahdo waa ad adag yihiin oo dhankaasay aadeen qolooyinka iyaga cagsigooda waxaa ah murji'adii qolooyinka la yidhaahdo dhankan waxaa maray qadariyadii qolooyinka la yidhaahdo jabariyadii ayaa xaggaa martay qolooyinka la yidhaahdo iyaguna dhanka kale waxaa maray waxa weeyaan waxaa maray waxa weyan hadday xaggan martay jabariyadii qolooyinka kale iyaguna yidhi qofku wuxuu doono ayuu samayn karayaa oo waxa weeyaan qofku khiyaar walbuu leeyahay iyo wixii la mida qadariyada ah oo yidhi qadar oo dhanba maba jiraba ilahay wuxuu qadarayba ma lahaba qofka markaasi wuxuu doono uu sameeyo un weeyaan ilahayna marka un buu ogaanaya subxaana wa tacaala qolooyin waxay noqdeen mushabbihadii oo ilaahay bay khalqigiisa ku shabaheen subxaanaha wa tacaala qolooyinna waa nufaadi weeyaanoo ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa oo dhan bayba ka anfiyeen xataa ilaahay ay wax walba u diideen oo yihaahdeen waa samiic alle subxaana wa tacaala ka samcina markay kuwan yihaahdeen ilaahay waxay yihaahdeen alle subxaana wa tacaala waa samiic lakin hayra waxa weeyaan alle subxana wa tacala samcin wa basiirun hayra basar wagayri dalika sii soco ahlu sunna waljamaca intaasay udhexeeyaan marka iyagu oo ay leeyihin ilaahay waa maqlaa subxaana wa tacaala wax oo waa hadlaa oo gacan buu leeyahay oo laguu leeyahay oo ilaahay dhaguu leeyahay oo indhuu leeyahay oo waa arka laakiin waxaynu naqaano ma aha khalqigii baadan ogaan karaynin siday u eg yihiin indhahoodii iyo dhagahoodii iyo aragtidoodii iyo sida wasfigoodii ilaahay subxaana wa tacaala qaybo ka mid a sideed u garan karaysaa rabuulciza jala wacala waana inaad u rumaysnaatid alle subxaanah wa tacaala suu isugu tilmaamay kitaabkiisa ee nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay fii sunnatihi sala allahu alayh waalih wasalam taasaana ahlu sunna waljamaca dhammaantood ay ku tageen waana taa caqiidadii ahlu sunna waljamaca intaasaan insha allah jecelna inaan kusoo gebagabayno wallahu subxaanah wa tacaala aclam نعم صلوات الله طيب qofka xadiidka nebiga ka wariya haye ayb xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka haddii uu macnihiisii sheego kadibna uu yihaahdo aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam aw naxwa hada aw mila hada iyo wixii lamida waa banaanta dhibaato male culimadiina waa ka sugnaatay saxaabaday ka sugnaatay ridwaan allahi tacaala calayhim abu hureyra ka sugnaatay cabdullahi bn mascuud bay ka sugnaatay wagayri dalik ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin qofka ereyadii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka maqlay xadiidkiisii hadduu sheego wax isagoo u malaynaya inay yihiin kadibna uu yihaahdo aw kama qaala sala allahu alayh ali wasalam ama sidaasi lamiduu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam ama waa inta aan sheegay in lamida dhibaato ma laha oo waa banaan tahay laakiin qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan waxaa nebiga ka sugnaan inuu nebiga u nisbeeyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh walow xadiidku daciif ba ha noqdee imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala caleyh risaaladii uu u qoreeyey imaam imaamkii la oranayey imaam اljuwayni raxmat اllahi tacala calayh ayuu wuxuu ku oranayey in nebiga loo nisbeeyaa salawaatu اllahi wasalaamu aleyh xadiid daciif ah waxay soo hosgelaysaa waciidkii shadiidka ah ee ahaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadhu min annaar qofkii aniga been iga xaggayga u tiiriya falyatabawa maqcadhu min annaar buu nebigu yihi ha diyaarsada booskii uu naarta ka geli lahaa waaba gelaya macnuhu shaki ma laha laakiin booskii uu naarta ka geli lahaa ha diyaarsado marka sidaa darteeda qofku waa inuu hubsado weeyaan alfaada nebiga u tiirinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in ay ka sugnaadeen inay ka sugnaadeen waa inuu hubiyo weeyaan hadduusan markaasi wixii hubinna waa inuu yidhaahdo aw kamaa qaala sala allahu alayh waali wasalam wa haddii xadiidku uu saxnimo ku hubo markaasi lafdigiisiina uusan khalad ka yaro gelayo haddii laakiin uu og yahayba waxaani inuusan nebiga alayh salatu salaam kaba sugnaanin ama uusan ba aqoonin meel ay ku sugnaadeen iyo wixii la mida inuu nebiga u tiiriyo maaha inuu nebiga u tiiriyo maaha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ha iska ilaaliyo waa sida dadkeenna badankiisu ay yihaahdaan nebigaa wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam markaasuu sheegaya wuxuuna nebigu dhihin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taasi waxay soo hosgelaysaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar taasay soo hosgelaysaa marka qofka inuu iska ilaaliyo weeyaan ama qofka in uu af soomaaliya ku sheega xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam waa tarjamo weeyaan waa tarjamo weeyaan tarjamaduna waa banaan tahay dhibaato ma laha waa maxaa yeeley waa luqada laga tarjumayo oo luqo kale loo tarjumay dhibaato ma laha waa banaan tahay arrinta iyadaa culimada islaamka iskuma diidana iyadoo macnihii lasoo naqlinayo siduu ahaa loo soo naqlinayo siduu ahaa loo soo naqlinayo inama alacmaalu binniyaat camal oo dhan wuxuu ka ahaaday niyadii qof walbana wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto qofka hijradiisu ahaatay alle iyo rasuulkiisa xaggooda waxaa ka abaalmarinaya waa alle iyo rasuul qofkay ahaatay laakiin adduun ama haweeney ama sidaasoo kale u macneeya dhibaato ma laha insha allah wuxuu macneeyey waa xadiidkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhibaato ma laha taasina macnaheedu waa tafsiir iyo bayaanin iyo tawdiixin waa macnihii oo la rogay oo luqad kale loo bedelay laakiin macnuhu ma aha lafdigaa sidaasuu nebigu ku hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo weliba culimada islaamku khilaaf uu ka taagan yahay macnaha xadiidka nebiga alayh salatu salaam macno ahaan ma lagu warin karaa qaybo ka mida waxay qabaan maya siduu yahay waa in loo wariyaa macno ahaan uma sheegi karaysid qolo kalena waxay leeyihin haddii aad ilaalisid siduu ahaa waa bannaan tahay markaasi in sha allah wallahu aclam bisawaab insha allah khayr nacam nacam man adraka rakcata min alfajri faqad adraka asalaa casranna way soo aroortay asalaana waa soo aroortay cumuuman saddexda xadiid waa jiraan in salaaddii subax la tilmaamay in salaaddii casr la tilmaamay in salaadihi oo dhan la tilmaamay qofkii ragcad ka soo gaara inuu salaadaas soo gaaray iyadoon waktigeedii tegin hadday gebagaba sii ahayd oo aad ragcad kusoo gaartay oo intii kale ee salaadaasi kuu hartay ama saddex ha kuu harta ama laba ha kuu harta ama midka ha kuu harte waktigeedii uu ka baxay salaadaasi waa soo gaartay dhammaanteedii marka waa jamiic salawaat weeyaan haddii casr la sheegay oo subaxna la sheegay saddexdii kale xadiidka asalaa dhahaya man adraka rakcata min asalaat faqad adraka asalaa isna waa saxiix wey bukhaarigi keyrkiis kusuga waa lagaa wenya qofka maalan qubuurihii iyo wixii lamida dul ictikaafayey ee intaasi ay diinta ilaahay ka ahayd ee wax kaloo gaara aynan jirin innaba ha yaraatee wax kaloo gaara aynan jirin ma loo cudur daaraya hadduu sidaa ku dhinto mise looma cudur daaraya waa mas'alo kale weeyaan oo culimadu ay ka hadlaan laakiin qofka maanta jooga soomaaliya ee qubuuraha dhex jooga ee la leeyahay tawxiidkii ma gaarin arrinta ayadaa sax ma aha maxaa yeelay marka hore ma aaminsanaba wahaabiyu kuu haystaa inaad diintiisii la diriraysu ku haystaa iyo wixii lamid ah waa gaartay oo waa loo sheegay idaacadkaasuu ka maqlaya waa la gaarsiinaya qofka isaga ma noqonayo dadka loo cudur daarayo low ataytanii biquraabi اlardi khataaya dadka la leeyahay maaha ka mid noqon maayo laakiin qofka haddayna wax kala gaarin kaba soo qaad zabanadii hore oo kale waxa gaaray waxay tahay qabriga awliyadan oo laiska dul ictikaafo intaa ilaahay loogu dhawaaday iyo wixii lamida ma loo cudur daarayaa qaybo culimada ka mida waa qabaan in loo cudur daarayo qofka noocaas oo kale wax kale oo gaaray aynan jirin shardi yani ambiyada ma la weydiinayaa su-aasha munkar iyo nakiir ma leeyihiin daliil uma hayno laakiin nabiga alayه الsalaatu wasalaam ummaddiisu wuxuu yihi waa lidin fidnayn doonaa qubuurta waa lidinku fidnayn doonaa basharka o dhan kolley inay leeyihiin bay caddaynaysaa lakiin ambiyada ma leeyihiin daliil uma hayno naam sha mhm صح qofka bini aadamka mashiica waa leeyahy lakin mashiicadiisu waa taxta mashiicat الlah awood buu leeyahy lakin waa awoodda alle ku hoos jirtaa macnaha ilaahay subxaanaه watacaala waa u kala caddeeyey wahadaynaahu najdayn labadii dariiq waa loo kala caddeeyey kitaab baa la siiyey rasuul baa la siiyey wixii o dhan waa la siiyey isagu waa qaadan karaa waddadaa uu qaato markaa ee uu ku sugnaado yaa ilaahayna subxaanah watacaala oga ehel dhigaya iyadoo cilmiga ilaahayna uu ku horreeyey markii horeba maya qofku waxay leeyihiin waa mila ari waxay ohanayaan kariisha waa sida ba baalkaa yar ee dabaysha ay dhankay doonto u qaadaysa iyadoon awood lahayn sidaasoo kale ay ka dhigayaan saasna maha waa khalad naam ya ma fahmin tasaruf الdhati nacam tasarufkaas ilahay qofka waa siiyey subxaanah watacaala qofka waa saxiix weeyaan inuu jannadana boos ku leeyahy naartana boos ku leeyahy qabriga markuu tagaana loo tusi doonaa laleeyahy booskaagii aad jannada ku lahayd kaafirkii waka laakiin ehel umaadan noqonin naartaad ehel u noqotay qofka muminkana waxaa leeyahy halkaasaad geli lahayd haddaan iimaankan aadan la iman lahayn ilahi waa kaa badbaadiyey subxaana wa tacaala waa sax weeyaan ayib malaa-igtu maxay ku dambeyn doontaa xaaladooda marka khalqiga ay dhammaadaan arrinta iyadaa waa arrin culimada islaamku ay ka hadlaan laakiin sida saxa ah malaa-igtu dhowr nooc weeyaan qaar baa iyagu ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala khidmat almu'miniina fi ljanna sida ridwaan iyo ciidamadiisa jannada qolooyinka ka khidmeynaya wixii lamida qolooyinka iyagu ma dhammaanayaan laakiin qolooyinka kale ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la yihahdaa khalaas wey hawshoodii waa guteen iyagu waa la baabi'inaya wallahu aclam lakin wax daliil oo hadda aan uhayno on dhihi karayno daliilkaasa kusoo arooray ma jiro nacam hataanu soo sheegnay inay ilahay arkayaan fi suurati اlfajr akhirkeedana rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala wa jaءa rabuka wاlmalaku safa safa mayesha nacam salaadii uu waktigeedii sii dhammaanayay yaad kusoo gaartay ragcad ama salaadaadii baa dheeraatayba kaba soo qaad fajar suurat lbaqaraad la istaagtay qoraxdaa kugu soo baxday ragcaddaas aad kusoo gaartay ee hore ta dambe qoraxdii oo soo baxday bay noqotay ta horaa lagaaga soo wada qabanaya kulli waagii abubakar bayna ku dhacday mhm nacam nacam marka culimada sujuudda ku raajinaysa dad maxaan ku ihahdaa duruufahoodu ay kala duwan tahay nacam ama ku raajinaya salaada taagnaanteeda Mhm.
labada dheer ma qabsanaya mhm
arrintaasi
qofka imaamka ah waajib waxaa ka ah waajib waxaa ah inuu ilaaliyo dadka gadaashiisa ku tukanaya maalin maalmaha ka mid a habeen habeenada ka mid ayaa mucaad ibnu jabal oo la wada garanayay min aimati asaxaaba ka mid ahaa culimo asaxaaba ahaa ayaa wuxuu salaad galay salaaddii cishaha ahayd nin dhallinyaro oo awrkii bannaanka u jaago u taagan yahay oo biyana u saaran yihiin yaa salaaddii ku xirtay salaakii siduu u kallahaya beer ka shaqaynaya waa daalan yahay tacbaan weeye awrkana biyaha oo dhaan baa u saaran reerkuu usii wadaa suurad bacda alfaatixa suurat lbaqar uu qabsaday wuxuu wado wado wado wado maba rukuucayaba mucaadina waa dhallinyaro weeyaan markuu dhimanaya mucaad saddex iyo soddon sana uu ku dhintay taqriiban marka iyada ahna waa waktiguu nebiga noolaa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh laga warramaya maxaa yeeley reerkiisa intuu nebiga la tukada alayhi salatu salam iyo masjidka reerkiisa intuu tago tujin jiray isagana sunnay u tahay iyagana waajib bay u tahay maxaa yeeley isaga xaafid buu ah marka isagaa tujin jiray caalimna uu ahaa min culamaai asaxaaba suurat lbaqar uu qabsado waa dheereeyey ninkii dhallinyarada ah gadaal ku tukanaya waa daalanaa markuu cabaar waday adkeysan kari waayey salaaddii waa ka goostay gadaasha dambuu tegey afar ragcadood buu tukaday waa iska baxay awrkiisuu sii watay markaasaa lagu yihi mucaadow ma ogtahay ninkii hebel ahaa reer meel wada degan bay ahaayeen salaaddii aad xalayna tujinaysay markuu meel dhexe maraya wuu isaga baxay markaasuu gooni intuu u tukaday weliba iska tegey markaasuu wuxuu yidhi waa munaafiq wey kaasi ninkii baa warkii gaaro oo la yidhi ma ogtahay inaa munaafiq tahay maxaa yeelay mucaad ibnu jabal baa kugu sheegayba waana nin caalim ah waana nin xaafid aho min طalabati muxamedin salى اllahu alيyh waalih wasalam ah ninkii isaga ah aad buu u xanaaqay waa baxay nebigu u tegey calayh الsalaatu wasalaam markaasuu nebiga u sheegay oo wuxuu ku yihi rasuulka allow aniga garan maayo daydanataka walaa daydanata mucaad waxaan qur-aankan badaneed akrinaysaan adiyo mucaad eed didinaysaan anigu ma aqaano salaadaan galaa ilaahay baan janno weydiistaa naarna waa ka magangelyo weydiistaa aayar khalaas shaqaanan ka soo baxay beer baan lahaa dhaan baa ii saarnaa awrkayga gurigaygaan ku socday hawshaasaa iga kala daadsanayd waxaan u didinaya badan anigu ma aqaano waa ka goostay afar ragcadood baan tukaday waa iska baxay munaafiq baa tahana liileeyahay ilaahay baan ku dhaartiyey waa ogaan doonaa mucaad ibnu jabal maalinta dagaal yimaado aniga isaga ka fulayga ah warkaana waa u raaciyey nabiga alayh isalaatu wasalaam aad buu u xanaaqay xanaaq uusan weligii xanaaqin mucaad ibnu jabalna waa u yeeray dadkiina waa la hadlay keligii ma ahe ummaddii oo dhan bu warka u yee nabigu u yeeriyey calayh isalaatu wasalaam ayuha annaas ina minkum munafiriin hoydado waxaa idin ka mid a kuwa dadka ka cirinaya diinta ilaahay diinta ilaahay nacbaysiinaya kuwaasaa idin ka mid ah mucaadna gooni waxaa loogu yihi afataanun anta ya mucaad mucaadow adigu fataan miyaa tahay dadka miyaa diinta ka fidnaysa war sahlanna maaha maya markuu yirina nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam haddaad tujinaysid dadka sabix isma rabika اlأclى wالshamsi wالضuxى wالtiin intaa ku akri buu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam suuro uu magacaabay rasuulka alayh الsalatu salam iyo kuwa la midka ah ha dhaafsiinayn halkaa ummadda markuu la hadlayana si gaara nebigu wuxuu ku yihi alayh الsalaatu wasalaam gadaashiina waxaa ah qof waayeel ah qof daciif oo xanuunsan qof dane iyo xaaje u saaxiib ah qof yar intaba waa waa gadaashiinay ku tukanayaan haddii aad tujinaysaan dadka fududeeya qofkiin hadduu keligii tukanaya ha dheereeyo intuu doono intuu doono ha dheereeyo dadka markaad tujinaysid waajib waxaa kugu ah marka ama imaam ahaw ama markaasi imaam aan raatib ahayn ahaw waxa waajib kuga ah salaadaada inay koobanta waajib weeyaan nebigu calayhi isalaatu wasalaam cuhmaan bn abi lcaas imaamkii uu u diray daa'if inuu imaam ka noqdo ayuu wuxuu ku odhanaya waxaad tujisaa kooda ugu salaad yar intuu tukado aqsarihim salaa kooda ugu salaad yar macnaha qur-aanku ku tukan lahaana ku tuji tujina sidaa ku tuji buu yihi nebigu alayh salatu slam tilmaamihii uu siiyey ka mid ahayd ma banaano marka qof xanuunsan baa gadaashaada ku tukanaya sujuuddii haddaad dheerayso waxaa dhici karaysa in madaxuba xanuuno oo uu ka soo kaco waxaa dhici karaysa haddaad istaagga ku dheerayso inuusan taagnaan karaynin waa yeel yahay waxaa dhici karaysa si kastood ugu dheeraysaba inaysan laakiin salaad miisaanan haddii aad tujisid aanan dheeraynna tuu tukan lahaa oo kale ah masaajidka ilaahay subxaana wa tacaala ka carari maayo khaasatan meelahan aynu joogno dad shaqaalaa imanaya masaajidka bay kusoo tukanayaan iyo wixii la mid ah way jiraan cudur cudur yani cuduradaasoo kale way jiraan maalin baa salaada casr halkan nin baa tujinaya laygu yiri markaasuu salaaddii dheereeyey nin ka mida dadkii meelahan ka shaqaynayay shaqadii waa laga soo cayriyey maxaa yeelay waktigii bareega ahaa buu casarkii nala tukanayay saaad aragteenba dad meelahan ka shaqeeya nala tukada in la gaabiyo oo loo fududeeyo si ay u cararaan iyagana fursad u helaan jamaacada ajarkeedii marka jazakum allahu khayra wallahu aclam bisawaab ya
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله